Culimada ku dhaqan gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Jowhar ayaa ah kuwa door muhiim ah ka qaata joojinta waxyaabaha dhibaatada ku ah bulshada iyo diinta Islaamka oo ay ka mid tahay maandooriyaha, isticmaalka baraha bulshada, gudniinka fircooniga iyo waxyaabo kale. Macalin Cabdinuur Khayr Jimcaale waxa uu ka mid yahay culimadiinka magaalada Jowhar mar uu wareysi gaar ah siiyay warbaahinta Isnaay ayaa waxa uu ka warbixiyay doorka ay culimada ka qaataan faafinta diinta Islaamka.
doorka culimmada ay maaragtay ay ka qaadanayaan way fara badan yihiin eh, laakiin dhinacan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta waxay maaragtay dadaal ka samaysay suu keenista culimaadudiinka iyo maaragtay in ay maaragtay horumar ay maaragtay ka sameeyaan eh, xagga diinta islaamka iyo ku dhaqankeeda marka maasha allah waa kaasi maaragtay markii ay ku guuleysatay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta arrimahaas kadib waxaa soo waxaa waxaa curtay een culimmadii in maaragtay majmac ay samaystaan culimmadii in maaragtay ay kulmo badan ay samaystaan oo maaragtay looga hadlayo arrimaha diinta barnaamijyo badan oo maaragtay la qabtan oo iska jiraan oo culimmada ay qabteen hadday ahaa lahaayeen een khudbooyinka masaajidada ka baxa oo maaragtay laga dhigo af soomaali laga dhigo ama maaragtay een khudbada maalinta jimcada ah ama ha laga hormariyo khudbada af soomaali ahaan ha loogu hormariyo ama khudbada gudaheeda een een maaragtay qaybta hore mara qaybta laba qaybta labaad in af soomaali laga dhigo iyo maaragtay ee, nashrinta islaamka oo maaragtay nas- ee, nashrinta diinta islaamka oo muxaadaraad iyo maaragtay ee, muxuu ahaaye qeyb badan maaragtay u qaybsanto oo laga qayb qaato ayaa maaragtay laga qabtaa ee, muxuu ahaaye culimmada ay qabtaan maasha allah dhinaca kale macalin cabdinuur ayaa bulshada reer Jowhar ugu baaqay in ay isticmaalka baraha bulshada u isticmaalaan dhanka wanaagsan.
runtii eh, social mediaha runtii wax badan ayuu maaragtay wanaag uu ka qayb qaataa hadda waxay markaas ku xiran tahay een, dadka maaragtay een, muxuu ahaaye mas-uuliyiinta ka ah een, kanaalada maaragtay laga baahiyo barnaamijyada maaragtay een, baxaya ka baxaya kanaalkooda marka een, haddii maaragtay wanaag la yiraahdona qayb badan ay ka qaataan oo xadiisyadii iyo tafaasiirtii iyo muxaadaraadkii iyo maaragtay in badan ay faafiyaan oo runtii ma- ma- lagu ammaani karo muxuu ahaye idaacadaha lagu ammaani karo ama social mediaha noocyadeeda kala duwan Een, qaybahan kale oo xumaantan hadda waxa weye een, waa iska jiraan dadka qaar qaar maaragtay een, xumaan faafiyo marka hadba qofka wanaagga hadduu u jeestana maaragtay maasha allah ajir uu ka helayaa haddii xumaan uu isticmaalo xumaan uu faafiyana dembigeeda ayuu leeyahay meelaha bulshada reer jowhar iyo shariicada islaamka iyo ku dhaqankeeda in ay ku dadaalaan maadaama ay baryahan ay iska jiraan een, muxuu ahaye een, anshax xumo oo maaragtay een, muxuu ahaye dadka qaar ay maaragtay sameynayaan ilaa maanta heer ay joogto anshax xumada in la yiraahdo een, muxuu ahaye kaalimo ayaa lagu bixinaya si qof macnaha qur-aanku tartamaya oo kale ama maaragtay een, eh, cilmigii qof ku tartamaya oo kale in anshax xumadii ay maaragtay baryahan la leeyahay kaalmo ayaa lagu galayaa marka waxaan leeyahay in maaragtay in anshax xumadaas si- si lagu soo wada hortagi lahaa in maaragtay bulshada reer jowhar ay ka qayb qaataan insha allah culimada ayaa ah kuwa kaalin muuqda ka qaata horumarinta diinta islaamka islamarkaana yeesha kulamo lagu wacyigelinayo bulshada